bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin salى اllah wslm cla nabiyina mxamed wcla alih wsaxbi wslm ama bacdu waxaan in sha allahu tacaala halkan ku qabanaynaa ka bilaabaynaa kitaabka la yiraahmatul arbaciin annawawiya lilimaami الnawawiyi raximah اllahu tacaala ee matniga la magac baxay ama aada loogu yaqaan alarbacuun annawawiya afartanka xadiid ee imaamu nawowi uu jamciyey raximah اllahu tacaala ee axaadiidta qawaacidda islaamka ay ku wareegayso ugu badan hadday noqon lahayd yacnii dhinaca raqaa'iqda haddii ay noqon lahayd dhinaca fiqhiga haddii ay noqon lahayd dhinaca aadaabta hadday noqon lahayd dhinaca ictiqaadka iyo waxyaabaha la midka ah asalka kitaabkan arbaciinkana abu camar ibnu salaaxa iska lahay marka imaamu nawowi isagu marka kitaabka dhammaystir iyo afar inuu yacnii iyo wax ku dardariddaas ayuu lahaa asalkiisa hore abu camar ibnu salaaxa laha saasaa la yidhaahdaa marka axaadiidtu waa afartan iyo laba xadiid ayuu kitaabkan ka kooban yahay alimaam ibnu rajab alxambali ayaa sharxay kitaab jaamic alculuum alxikim la yidhaahdo sideed xadiidna waa ku daray konton xadiid buu isaga markaa ka dhigay insha allahu tacaala waxaan daraasaynayna waa afartan iyo labada xadiid oo alarbacuun annawawiya lagu magacaabo kutubta xadiidka ee mutuunta ahna kitaabka loogu hor bilaabo wey oo culummadu ay ugu hor akhriso lana xifdisiiyo dalabatulcilmiga oo yacnii aada ashadiisuna marka muhiimaad badan muhiimo fara badan bay ku fadhisaa waxyaabaha ay ku fadhisana waxaa ka mid ah muhiimadda ay ku fadhiso in qofku haddii uu xifdiyo fahmo axaadiid dadku uu naftiisana uu wacyigelin karo keyrkiisna inuu waxu tari wacyigelin karo marka waxayr waxaan ka sheekaynaynaa tarjamada ama taariikhdii alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala awalan imaamu nawowi waxaa lagu magacaabaa magaciisa yaxya bnu sharaf yaxya bnu sharaf iddiin ayaa la yidhaahdaa magaciisu waa yaxya ibni sharaf naanaysti naanaystiisana waxaa la yidhaahdaa ama laqabkiisana muxyidiin muxyidiin ayaa naanaystiisa la yidhaahdaa muxyidiin ayaa naanaystiisu ay tahay ayb marka waxaa kaloo iyadana marka kunyadiisana alimaamu nawowi kunyadiisa waxaa la yidhaha abu zakariya waxay noqonaysaa abu zakariyaa muxyidiin yaxya bnu sharafin innawaawiy ayb magaca laqabka iyo naanaysta nisbada cidda oo u nisbo sheegto waxaa loo nisbeeyaa annawawiyu ayaa la yidhaha annawawiyu sidaa waa loo shaqlaa annawaawiyuna waa la yidhaahdaa annawaawiyuna waa waa waa la yidhaahdaa labadaasiba waa loo dabdiyaa oo waa loo shaqlaa ayb waxaa marka uu ku koray isagu halkaa ayuu ku koray meeshaas marka wuxuu ku dhashay meesha la yidhaha nawaa dimashq ayuuna cilmigiisa inta badan oo ku bartay nawaana dimashqayba aad ugu dhowdahay waa dhulkan marka goolaan goolaanka ama joolaan la yidhaahdo agaheeda weeyaan qarya marka hadda suuriya taabacsan waayo oo dimashq aada ugu dhow nacam halkaasaa marka imaamu nawowi dhalashadiisu ay ahayd nawa ayuu ku dhashay taariikhdu markay ahayd lix boqol soddon iyo kowdii hijiriyada lix boqol soddon iyo kowdii halkaa ayuu ku koray dadka ahlu fadliga ayuu aada ugu noqnoqon jiray oo dadka yacnii ahlu badaalada ah ama ciyaarta iyo lahwiga iyo ay ku badan tahayna ma aanu laasimi jirin qur-aanka ayuu xifdiyey alimaamu nawowi isagoo kusii dhow qaangaar intaanu qaangaarin buu qur-aankii xifdiyey sagaaliyo toban jir markuu ahaa markuu ahaa ayaa waxaa la keenay dimashq si uu cilmiga u dalbo wuxuu degay almadrasati arawaaxiya madrasadii la dhihi jiray oo jaamic umawi u dhow jaamic alamawi u dhow lix boqol afartan iyo sagaal sanadku markuu ahaa madrasadaas ayuu wuxuu ku xifdiyey atambiih kitaabka la yidhaahdo afar bilood iyo bar ayuu tambiiha ku xifdiyey tambiiha wuxuu ahaa kitaab abu isxaaq shiiraazi uu leeyahay fiqiga shaaficiga ku salaysan oo aad ay culimmadu u cinaayo usii jireen oo ragga xifdiyey ibnu kaiir ayaa ka mid ahaa xataa almuhadab shiiraazi ayuu akhriyey sanadka intii ka harsanayd afartaa bilood iyo bar iyo xoogaagaas iyo barkaas inta ka dhinayd sanadku toddoba bilood iyo dhowrna muhadabka ayuu ku bartay uu ku xifdiyey wuxuuna ku akhriyey sheekhiisa la yidhaha alkamaal isxaaq ibnu axmed ibnu cuhmaan almaqribiy almaqdisiy waana shuyuukhdiisii fiqiga ugu horreysay weeyaan ayuu ahaa maalintii dadaalkiisa cilmiga uu ku dadaalaya maalinkii labaiyo toban dersi ayuu akhrisan jiray oo shuyuuqdiisa uu ku akhrin jiray sharax iyo iyo yacni akhris iyo mudaalaca iyo isugu jiro aad iyo aad baa marka cilmiga uu aad ugu dadaalay markii dambena waxuu madax ka noqdayba madrasa alashrafiya madrasadii la dhihi jiray oo abu camar ibnu salaax oo isaguna ka ahaan jiray sheekh uu ka noqday marka abu camar ibnu salaax isagu imaamu nawowi shuyuuqdiisuu sheekh u sii yahay marka madrasada ibnu salaax oo culuumulxadiidka kitaabka la yidhaahdo uu ku daraaseeyey oo uu yacnii madaxda uu ka ahaan jiray ee uu qabtay oo wax ka dhigi jiray ayuu imaamu nawowi isaguna qabtay wax ka dhigay ayb sanadku marka waa lix boqol iyo lixdan iyo shantii ayb halkaa ayuuna joogay sanadku marka waa lix boqol konton iyo koodii waa xajiyey aabihiis ayuu la xajiyey waa jiraday dariiqa intii uu soo maraayo ku jiraday meeshaa iyo marka wuxuu aaday beledkii uu ku dhasho nawaa ahayd marka halkaa ayuu markaa iyuu marka ku meesha nawaada ayuu ku dhintay markii dambena ayb afartan iyo shan jir ayuu ku dhintay lix boqol iyo koob iyo soddonkiiba u dhashay shan iyo afartan sanana cumrigiisu uu ahaa ayb marka imaamu nawowi akhlaaqdiisu iyo sifaadkiisu aaday u wanaagsanaayeen wuxuu ahaa caalim cilmi badan suhdi badan ayuu ahaa yacnii adduunyadu agtiisa wax weyn kama aysan ahayn wuxuu aad ugu caan baxay kaana aamiran bilmacruufi naahiyan can ilmunkar qof macruufka dadka faro munkarkana ka reebo ahaa jira xataa dadka madaxda intuu u galo ayuu macruufka fari jiray munkarkana waa ka reebi jira waa usoo naseexayn jiray markay yidhaahdaan war ninkan waana dhibay xaggee yaa baytulmaalka miyaa wax laga siiyaa baytulmaalka maa wax laga siiyaa marka inay ka gooyaan ay rabaan waxa ay siiyaan markaasaa waxaa la dhihi jira waxba kama qaata baytulmaal ninkan ayb nin aad u cibaado badanna waa ahaa oo soo jeed badan oo kutub alifaad iyo cibaado ayuu kusoo jeedi jiray dulmiga iyo yacnii waxyaabaha marka madaalimtana aad isaga ilaalin jiray xalaal meeradkiisuna aad iyo aad ayuu u badnaa kutub badan ayuu alifay kutubaha uu alifay maanta maktabad yacnii makaatibta islaamka maktabaadka islaamka ka mida yacnii kutubtiisa kama maqna maa min maktaba ilaa kitaabada imaamu nawowi waa yaallaan kutubihiisa aad qabuulka isagoo nool ayaa aad loo aqbalay oo culummadu ay yacnii isaga noloshiisiina waa lagu intifaacsaday kutubtiisa markuu geeriyooday kadibna waa lagu intifaacsaday marka waa qof nolol iyo geeriba labadaba looga dheefsaday weeyaan waana qofka mu'minka dabcan ee ilaahay uu towfiiqda waafajiyo waxyaabaha uu leeyahay waayo sida ilaahay subxaana wa tacaala nabiyullaahi ciisa markuu ka hadlayo uu yidhi wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu alla wuxuu iga dhigay mid la barakeeyey meel kastoon joogo ibnulqayim iyo culimmada marka waxay ku macneeyeen qofku wuxuu mubaarak noqon karaa marka cumrigiisa uu ka faa'iidaysto ee uu dadkiina yacnii meel allaale meeshuu joogaba marka looga faa'iidaysanayo qofka yacnii meel allaale meeshuu joogo ummadda hadda wuxuu taraayo oo anfac uu leeyahay qof mubaarak ah baynamaa laakiin haddii waqtigiisa oo maalaayacni ku dhumo meeshuu joogana inuu joogo iyo inuusa jooginba aan dadku aysan wax saameyna ku kala lahayn waxaa weeye qofkaas mubaarak ma aha imaamu nawowi marka kutubaha aad loo aqbalay oo dadku ay aad iyo aad ugu intifaaceen oo alif waxaa ka mida arbiciinkan hadda aan akhrisanayno waxaa ka mida sharxu saxiix muslima ka mida oo muslimka uu sharxayo aad looga faa'iidaysto waxaa ka mid a alirshaad irshaadu tulaabi alxaqaa'iq oo musalaxulxadiid ah markii dambena uu soo gaabiyey uu ka dhigay taqriibu nawaawi oo kitaabkan hadda tadriibu raawiga la yidhaahdo waa kitaabka uu sharaxa u yahay taqriibka marka matniga ah ayb waxyaabaha kaleo marka uu qoro waxaa la yidhaha altaqriib waltaysiir fii macrifati sunani albashiiri waannadiir waxaa ka mida tahdiib alasmaa'i wallugaat oo asmaa'da iyo yacnii luqaadka iyo fiqiga ku jira iyo aad uga hadlaa waxaa ka mid a altibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan dadka qur'aanka xifdisan aadaabta laga raba inay ku dhaqmaan ayuu ka hadlaa waxaa ka mid a minhaaju qaalibiin oo fiqiga mukhtasar fiqiga shaaficiga ah yaa ka mid ah waxaa ka mid a kutubta u alifay khulaasat alaxkaam fii muhimaati sunani wa qawaacid alislaam waa kitaab laba mujallada macruufa waa ka maktabadda laftirkeeda waa yaallaa marka waxaa ka mid a kutubta u alifay rawdatu qaalibiinka ayaa ka mid a fiqi ah weliba kitaabkan khulaasada wuu ka dhintay sheekha raximahullah hab aad u fiican buuna u wadaa axaadiidtii axkaamta waay markaas wuxuu samaynayaa baabkaas inta xadiid ee ka ansaxday ayuu qorayaa wuxuu dabagelinayaa marka daciifka baabkaas ku soo arooray faslun fii daciifihi buu dhahayaa istinjaada markuu ka hadloo kale wuxuu ku leeya axaadiidta saxiixa horumarinaa kadibna faslun fii daciifihi waxaa ka mida kutubihiisa aadka u qiimaha badan ee riyaadu saalixiinka ka mida min kalaami sayid اlmursaliin oo ummaddii ay ka wada faa'iidaysteen agarkooda kutubahaas oo dhan iyo kutubihiisu aad iyo aad bay u badan yihiin waxaa ka mida sharxulmuhadabka oo majmuuca la yidhaahdo ilaa iyo waxuu sharxay cibaadaadka beeca aduu ribada uu ku dhowaaday inta uu kitaabkaas ka sharxay yacnii wax u dhigmo waa la la-yahay maca oo habka uu kitaabka u dhigay isagana muhadabka shiiraazi ayuu sharxayaa marka marka ugu horeyso kelimaadka hariibka ah ayuu macnaynayaa xadiidkuu takhriijinayaa ka bacdi haddana fiqigii madhabka shaaficiyada masalada wax ay ka qabaan kadib culammada kale madaahibta kale iyo wuxuu raajixa kitaab uu aad ugu dadaalay ahayd kitaabkaas marka isaguna wuu ka dhintay mashaariic fara badan ayaa isku ayaa u furfurnayd ee marka ilaahay subxaanah watacaala uu ka oofsaday qaarkoodna hadda waxaa weeyaan waa laysku dayay in la dhammaystira inkastoo sidiisii oo kale aan loo dhammaystirin kutubahaas tirada badan ayuu sheekhu uu lahaa raximah اllahu tacaala tarjame wuxuuna dhintay leylat alarbacaa habeen arbaca ah afar iyo labaatankii rajab lix boqol toddobaatan iyo lixdii ayuu dhintay nawa ayuu ku dhintay halka ayaana lagu duugay halka ayaa lagu aasay ilaahay ha ka jaazeeyey wax uu islaamka uu taray uu qabtay isagana dembi dhaaf allah uga dhigo annagan allah nagu anfaco culumta uu yacni u khidmeeyey muslimiinta uu khidmeeyey imaamu nawowi sidoo kale alimaamu nawowi raximahullah tarjamo aad u fiican waxaa ka qoray ibnu cataar ardaygiisa calaa-uddiin calaa-uddiin ibnu cataar ayaa tarjamo aad u fiican ka qoray tarjamadaasaa marka culummadu ay aada u qaataan nacam ayb oo kitaab waxaa weeyaan gaar oo dhexdhexaad ah ayuu ka alifay oo hal mujallada suyuudi laftirkiisana kitaab yaruu ka alifay nacam kitaab yar ayuu ka alifay suyuudina nacam ayb tarjamada marka halkaasaan uga baxaynaa alimaam annawowi raximah اllahu tacaala ayb xadiidka hore marka kitaabkan awalan uu ka halkan ka gelayno waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa matnu alarbaciin annawowiya afartan iyo laba xadiid weyaan sidaan hore u sheegnay culummada kutubaha xadiidka habka ay u qoraan waa kala duduwan tahay qaarna jawaamic baa la yidhaha qaar waxaa la yidhaahdaa masaaniid qaar macaajim qaar ajzaa qaar fawaa'id baa la yidhaahdaa qaarna kutubularbaciinaada kanaa ka mida marka arbaciinaadka afartan xadiid in la ururiyo yaa yaa arbaciinaadku ay ku saabsan yihiin afartanka xadiid marka kuwana waa caam afartan xadiid oo majaal yacni qaybo fara badan taabanaya diinta ayuu wax ka qoraya sida kanoo kale qaybna waxaa weeyaan waa afartan xadiid oo mowduuc gaara ku saabsan afartan xadiid oo jihaadka ku saabsan afartan xadiid oo ku saabsan maalan nikaaxa wahaakada afartan xadiid cilmiga ku saabsan afartan xadiid oo caqiidada ku saabsan oo kale axaadiisulcaqiida ayay hab nin walbaa siba u raacayaa kitaabkan laakiin waxaa weeyaan waa afartan xadiid oo axaadiid guud ah oo abwaabta diinta yacnii oo aada ugu soo jamcinayo axaadiid waxaa jirto soo aroortay ee odhanayso ninkii ummadda afartan xadiid u jamciyo yacnii in dembigiisa la dhaafaayo oo fadliga ay leedahay afartan xadiid in la ururiyo afartan xadiid in la ururiyo ee lasoo jamciyo ee markaa dadka la gaarsiiyo sida afartan xadiid la qoro laakiin axaadiidtaas oo dhan biitifaaqi almuxadisiin waa axaadiid daciif ah wax ka ansaxa ma laha ayb alxadiid alwal xadiidka koowaad marka hore xadiidkan akhrinaynaa kadibna marka waa macnaynaynaa kadibna macaanida guud ee xadiidka laga qaadanayaan sheegaynaa insha allahu tacala habkaas ayaan ku wadaynaa الxadيiث الأول xadiidka koowaad can أmيiri الmؤminiina أbi xafsi cmر bn الخطاaب radي الlه عnه qaal samictu rasuula الlahi slى الlه عlيه وآlه وsلم yquul إnma الأcmaaل bالنiyaaت وإnma لkuli اmriئi ma nawى faman kanت hiجraته إlى الlahi وrasulih fahiجraته إlى الlahi وrasulih وman kanت hiجraته لdunya yuصiibha أw اmرأة ynkixha فhجرته إلى mا hاaجر إليه رwاه إmام المحadiثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة أصح الكتب المصنفة can amiiri اlmu'miniina waxaa laga wariyey amiiri اlmu'miniin abi xafsin ahaa cumar bn اlkhaaab radia allahu canhu marka cumar bnu اlkhaaab waa magaciisa abuu xafs waa naanaystiisa waa kunyadiisaan ujeedaa marka abuu xafs ma aha markaa u malaynin in gabadhiisa xafsa loogu kuniyeeyey xafsa ayaa la dhihi laha markaas laakiin abi xafs waa kunyo oo hore u lahaay xafsina waxaa la yidhahdaa libaax asmaadi libaax iyo u leeyahay ayb amiir اlmuminiin ayuu yihi can amiiri اlmuminiina amiir اlmuminiin muminiinta amiirbu waa isaga ugu hor wax si guud loogu sheego inuu amiir yahay amiir اlmuminiin uu yahay isaga ugu horeeyey waa jirtay cabdullahi bnu jaxash in sariyadii ugu horreeyey nebiga ou diray ilaaladii ugu horreeyey amiir oo uga dhigay ninkaa dabadeedna lagu magacaabay amiir اlmuminiin laakiin waxay aad ugu baxday amiir اlmuminiin uguna caan baxday cumar radi allahu canhu ayb marka amiir اlmuminiin wuxuu ahaa abu bakr isagoo amiir اlmuminiin lama dhihin waxaa la dhihi jiray khaliifatu rasuulilah sal l slam rasuulka yani kii ummadda uga dembeeyey oo mas-uulka uga ahaa gadaashiis markii dambe uu dhintay marka abu bakr radia allahu canhu ayaa haddana waxay noqon lahayd in la dhaho khaliifatu khaliifati rasuulilah haddana marka waa sii dheeraanaya kulamaa uu sii bataba ma ninka madaxda noqday ma ogtahay markaasaa waxaa la yidhi amiir اlmuminiin in la yidhahdo kii marka madax noqdaba amiir اlmuminiin la dhaho cumar marka amiir اlmuminiinka isagaa laqabkaas ugu horreeyey isagu marka wuxuu muslimiinta xukumaayay toban sano iyo lix bilood iyo dhowr maalmood ayuu xukumaayey abubakar ayaa magacaabay oo abubakar markii uu dhimanayo cumar soo qabtay markaasuu dadkii amiir uga dhigay wuxuuna uga dhigay waxay ahayd fadliga oo dadka uu dheeryahay kartida iyo awoodda oo u leeyahay inuu wax maamulo taas ayaana marka cumar uu ku doortay abubakar oo cumar ku doortay radia allahu canhu cumar marka tobankaas sano iyo lixdaa bilood iyo dhowrkaa maalmood ayuu madax ahaa waxaa dilay abululat almajuusi nin la dhihi jiray oo majuus ahaa ayaa salaada subax ayuu gaaday isagoo salaaddii dadkii tujinaya ayuu toorey ku dhuftay marka ayuu marka dadkii siday cumar masaajidka aad ba u camirnaa siday cumar codkiisa ay salaadda u dhegaysanayeen qiraa'adiisa ayay hal mar un qiraa'adii yaraatay ay waayeenba markii dambena marka ninkii ninka ayaa saa ku dilay markii u dardaarmay dardaarankii u dardaarmayna waxay ahayd lix qofood ayuu soo xulay lixdan ninka doorta buu yidhi lix qofood oo nebigu uu dhintay iyagoo raalli uu ka wada yahay ayuu soo xulay markaasu wuxuu yidhi nin ha laga doortay marka cumaan buu noqday ninkii laga doortay ayb cadli iyo yacni diin iyo ayaana uu caan ku yahay cumar radi allahu canhu iyo cilmi rasuulka sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi waxa uu tilmaamay waxaan ku riyooday buu yidhi aniga oo wax cabaaya marka caano cabaaya ilaa aan ka dhergay oo aad moodaba caanihii inay ciddideeda ay ka soo baxbaxayaan caanihii aan cabaayey markaasaan u dhiibay buu yidhi cumar ayaan u dhiibay hambadeydii baan cumar u dhiibay maxaa ku macnaysayaa layidhi markaasuu cilmigii alcilm oo kamaa qaala sal l slam waa u cilmi badnaa cumar radia allahu canhu dhinaca kale diintiisuna aad bay waa diin fiicnaa oo nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan ku riyooday ummadda dadku iyagoo ay sitaan uu yidhi yacni cambuuro cambuur bireed ay sitaanoo nin ay naaska ugu xabadka ay ugu joogto mid hoos midba meel cumar baan arkay yidhi oo jiiday oo ay yacnii xataa lugihiisi ay qarisay markaasaa maxaa ku macnaysay baa layidhi markaasuu nabigu wuxuu yidhi qaala diin diinkan ku macneeyey diin marka cumar cilmi iyo diin nebigaa uga marqaati kacay sala allahu calayhi waaalihi wasalam xilligiisiina muslimiintu dhulalka ugu badan oo islaamka aad buu islaamka u faafay ilaa ciraaq oo dhan labada ciraaq ciraaq alcarab wa ciraaq alcajam xilligaasaa la furtay dhulkan oo dhan cadaaladowna caan ku ahaa cumar radia allahu canhu aad iyo aad cadaaladiisa muwaafiq iyo mukhaalifba tusaale ayuu usoo qaataa radia allahu canhu ardaah qaala waxau yidhi samictu rasuula اllahi baan maqlay sala اllahu alayh ali wasalam yaquulu isagoo dhahayo inama alacmaalu inamaa wax kale maahani alacmaalu acmaasha binniyaati inamaa wax kale maahani alacmaalu acmaasha muctabaratun waxaa laga eegaa oy qiimo gal ku tahay ama inama alacmaalu acmaashu saxiixatun waa mid saxiixa oo ansaxayso binniyaati niyada ayay ku ansaxaysaa niyada ayay acmaashu saxiix ku tahay ama acmaashu waxaa laga eegaa niyada ayaa laga eegaa wa inamaa wax kale maahani likulli mri'in qof kastaa wuxuu leeyahay maa nawaa wixii uu niyeystay faman kaanat ruuxii ay tahay hijratuhu hijradiisa ila allaahi alla alla dartii u hijrooday wa rasuulihi rasuulkiisa taageero uu taageeraya darteed u hijrooday fa hijratuhu qofkaa hijradiisu ilallaahi alla xaggiisay ahaanaysa iyo rasuulihi rasuulkiisa waman kaanat qofkay ahaatay hijratuhu hijradiisu qofka ay tahay lidunyaa adduunyo darteed adduunyadaas oo yusiibuhaa ou soo kasbanayo aw imra'atin ama haweeney yankixuhaa ou nikaaxsanayo fa hijratuhu qofkaa hijradiisu ilaa maa haajara ilayhi wixii uu u hijrooday weeyaan shaygii isagu markaa uu u hijrooday yaa hijradiisu ay noqonaysaa rawaahu xadiidka waxaa wariyey imaamaa almuxadisiin muxadisiinta labadoodii imaam abu cabdillaahi moxamed bni ismaaciil bni ibraahim bni almugiirati bni bardisbah albukhaariy waa imaamu albukhaari weeyaan wa abulxusein muslim bn lxajaaj bni muslimin alqushayriy annaysaabuuriy fii saxiixayhimaa bay ku wariyeen labadooda saxiix alladayni kuwaas oo humaa iyaguba asaxu lkutubi almusanafa kutubta la alifay kuwa ugu saxiixsan ah kutub la qorayba kuwa ugu saxiixsan ah yacnii bukhaari muslim baa xadiidka uu ku jiraa weeyaan ayb xadiidkan waxyaaba aad iyo aad u weyn baa laga qaataa ilaa culimmadu ay yidhaahdeen ilaa soddon baab oo diinta ka mida ka badan ayuu galaa ou soo gelayaa xadiidkan yacni xadiidkan cibaadaadoo dhan waa soo gelayaa sababtoo cibaadadoo dhan niyay u baahan tahay waa diinta yacni waxyaabaha ugu waaweyn xadiidta yacni usuul uddiin diinka usuushiisa ka warranto ayuu ka mid yahay wuxuuna xadiidkan gundhig u yahay wuxuu xadiidkanu gundhig oo u yahay labada shay ee camalka lagu aqbalo labada shay ee camalka aan la aqbalin ilaa in la helo mooyaane labada shardi shardi ka mid ah ayaa xadiidkan uuna tusayaa oo ah al-ikhlaas camalka laba shardi baa lagu aqbalayaa ikhlaas ilaahay dartii in loo sameeyo iyo in nabiga calayhi salatu slam lagu mutaabacayo oo lagu raaco marka ikhlaaskii waa niyada suuban weeyaan niyada wanaagsan weeyaan marka sidaa daraaddeed ayaa xadiidkan iyo xadiidka kaleo man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fa huwa raddun ee xadiidka shanaadee noo imaan doona labadan xadiid waxaa weeyaan marka waxay wada tilmaamayaan shuruuda camalka lagu aqbalo waa labada xadiid marka mid kastaa nisfu diin ayaa marka uu ka warramaya niyada marka iyadu haddii la yidhaha inama alacmaalu waxba u qadaran meesha marka inama alacmaalu acmaashu saxiixatun weeyaan waa mid ansaxayso maxay ku ansaxaysaa biniyaati niyada ayay ku ansaxdaa halkaa marka waxaa weeyaan cibaadaadka markaa ayaa loo jeedaa cibaado ma ansaxayso haddaanu niyad aanay jirin niyaduna marka laba shay bay tartaa cibaadada iyo caadada niyadaa kala sooco oo maanta haddaad qubays iska rabta adiga ta dhididday xoogaa a is leedahay yacnii dhididkan iska soo fududay oo isqusha gale qubayso iyo haddii aa u qubaysanayso inaad janaabo ka mayrato haddii aad rabto waxa kala soocaya waa maxay waa niyada shayga caadada ah iyo shayga cibaadada niyada lagu kala soocaa waxaa kaloo niyada lagu kala soocaa waxaa weeyaan shayga cibaadaadkii laftirkooda niyaa lagu kala soocaa oo waxaad arkaysaa salaaddii duhur maalan iyo salaaddii casarniyaa ku kala soocaysa dhinaca kale salaaddii faradka ahayd iyo midda sunnada niyadaa lagu kala sooca salaadda duhur iyo labada ragcee duhur ka dambayso niyada unbaa ku kala sooci kartaa adiga niyadu marka dhinacaas fuqahada iyo culammada fiqiga ka hadasho sidaasay u isticmaalaan niyadu maxalkeedu waa qalbiga afka in lagu dhawaaqaa waxba niyadu afka shuqulkuma laha qalbiga weyn maxalkeeda ayb waa haddii marka lasoo qadaro inama alacmaalu acmaashu waxay ku ansaxdaa biniyaat haddii la yidhaaho cibaadaad baa marka laga hadlaya wixii aan cibaadaad ahayne iska caado ah ama aan cibaado markaa aan ku tacalluqin iyagu niyo uma baahna markaas sida maalan waxaa ka mida qofku inuu wax cuno inuu wax cabo niyo uma baahna marka wax cunayso oo wax cabaysid inaad niyeysato ma u baahnin maxaa yeelay taqarub ila allah maaha hadda kaas cibaado maaha ma ogtahay dhinaca kale sidaasi la eg haddii adiga aada niyadii dayn lagugu leeyahay oo kale marka iska guday sidoo kale alaab baad ninka jejebisay alaabtii baad u keentay waa u gudday taasoo kale marka inaad niyo la timaadid uma baahnid ma loo baahna sababta cibaadaad ma aha soo ma garanin mucaamalaad ayay ku saabsan yihiin wahaakada sidaas weya marka ayb niyadu marka macno laakiin kalaa loo isticmaala macnahaas waxaa weyn hadda aan ka hadalna waa macnihii fiqiga ah macno ka caamsan baa loo isticmaalay anniyatu bimacna alikhlaas ilahay dartii camalka inoo sameey waad dhici kartaa adiga inaan taa soo istaagtid salaad duhur inaad tukanaysid oo farad ay tahay inaad niyeysatid allahu akbar tiraahdid haddana inaad dadka istustusayso yaa suuragal noqon karta marka niyadu waxaa weeyaan iyada marka labadaas macnoba waa looga hadlaa inkastoo culimmada qaarkood ay u kala saaraan anniyatu niyadu ay ku koobaan fiqiga iyo waxbaabkan looga hadlo qaarkoodna waxay ku ikhlaaskuna waxay yidhahdaan aliraada iraaday ku sheegaan laakiin inama alacmaalu binniyaat marka la leeyahay labadaba marka way soo gelayaan acmaashaada inaad niyada kula dadaa yani caadadii iyo cibaadadii inaad kala soocdo niyo ku kala soocdo isla markaana axadka aad u qasdaysidna waa inaad niyada ku qabataa oo ah allah subxaana wa tacaala maqsuudka inaad niyada ku qabato maqsuudkaagu yaa waay marka adiga oo allah subxaana wa tacaala kan aad salaadda u tukanaysa waa allah marka ikhlaaskii marka halkaas kasoo gelaya wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu diina xunafaaa wayuqiimu الsalaata wayu'tu الzaka wadalika diin اlqayima ikhlaasku marka camalku meel aad iyo aad u weyn buu gaarsiiyaa saas daraaddeed marka allah subxaanaه watacaala wuxuu yidhi liyabluwakum ayukum axsanu camala ma dhihin ilaahay subxaana watacaala liyabluwakum ayukum akaru camalan ma dhihin alla adduunyo geeri iyo nolol buu abuuray maxaa loo abuuray geerida iyo noloshana liyabluwakum inuu alla imtixaano ay inuu idin imtixaano allah subxaana watacaala ayukum akaru camalan kiina ayukum yani axsanu camalan kiina idinkugu camal wanaagsanaa leeyahay idinkugu camal badan lama dhihin sababtoo ah camalku muxuu ku wanaagsadaa muxuu ku wanaagsanaadaa fudayl bnu ciyaad waxa uu yidhi ayukum axsanu camalan akhlasuhu wa aswabuhu buu yidhi camalka ka loogu ikhlaas badan yahay loogu yacnii toosnaan badan oo sunnadii nebiga waafaqsan sala allahu calayh waali wasalam marka niyada markaan macnahaas ikhlaaska u qaadano ama iraadada wixii la yihaahdaba waxaa weeyaan waa yaryahay marka qof niyadiisu aad u ilaaliyo oo ilaahay subxaana wa tacaala keliya u barax tiro oo dadku waxay jecel yihiin ammaanta ismaqashiinta in la arko in la ammaano ayay aad u jecel yihiin saa darteed marka shirkiga xagga iraadada yacnii wax ka badbaadaya ibnulqayim sida uu yidhaahdo qallaman yanjuu inta ka badbaadaysa aad bay u yar tahay marka ikhlaaska in lagu dadaalo camal kasta ee alla loogu dhowaanayo maqsuudkaaga waa inuu alla keliya oo noqdaa oodan cidna isku tustusin caadadii iyo cibaadadiina inaad niyaddaa ku kala soocdo yaa lagaa rabaa xadiidku intaabuu tilmaamay wainamaa likulli mri'in markaasuu alla wuxuu yidhi wainamaa likulli mri'in qof walbaa wuxuu leeyahay maana waa wix uu niyeystay takraar ma aha soo celcelin ma aha ad hadalkan inama alacmaalu binniyaad acmaashu niyadaa laga fiiriya ama niyadii ku ansaxdaa ay saxiix ku noqotaa nin kastaana wuxuu niyeystay ayuu leeyahay waxaa laga wadaa waxaa laga yaabaa qofkaanina inuu niyo la yimid kanna inuu niyo la yimid labadoodiina ay salaad wada tukanayaan hal salaad oo kani uu ajar bato muxuu ku ajar badanayaa nin kasta inta niyadiisu la eg tahay ajarkiisu la ekaanaya nacam soo ma garanin oo ninna waxaa weeyaan ajar badan baa la siinaya oo niyadiisa aad u wanaagsan ninna waa iska dhexdhexaad ninba waa si marka camalkaagu marka inta niyadaadu la eg tahay ikhlaaskaagu la egyahay ajarkiisu la ekaanaya marka idan waxaad dhici karta laba qofoo salaadooda tukatay iyadoo labadiiba laga aqbalay laakiin kan in ajar badan la siiyo kanna in ajarkiisu yaraado ayaa la arkay taana waxa sababaya waa niyada ugu waxyaabaa ugu waaweyn niyada weeyaan faman kaanat qofkii ay tahay hijratuhu hijradiisa ilallaahi alle iyo warasuulihi iyo rasuulkiisa qofkii alle markaasaa camallada camalka ugu dhibka camal dhib badan oo qof mu'min mooyaane oo iimaan laho ikhlaas leh mooyaane yacnii camal sida looga baxa ay adag tahay waa hijradii ayaa tusaale loo soo qaatay waxaa alla uu leeyahay waxaa nebigu leeyahay sala allahu calayh ali wasalama hijradaas ayaa dadku ninna alla dartiiba u hijroodaa iyo inuu nebiga taageero oo nebiga nebigiisa uu diinta ku taageerayo ayb kaasi marka hijradiisu meel fiicanay ku dhacay ninna wuxuu u hijroonayaa waxaa weeyaan haween inuu meesha joogto inuu soo guursado iyo oo maalan meesha uu u hijroonayaa haweenaa joogto ou jecel yahay markaas inuu iyada soo guursado rabaa ama tijaare iyo xoogaa waxbaa ka dilaacay halkaasu marka saa ku aadaya nin kastaa niyadiisaa marka wax lagu siinaya hijrada marka tusaalaa loo soo qaatay camal walbana waa saas w niyadu marka adiga camalkan waxa kugu bixinaa inuu noqdo allah dartiis umbaa lagaa rabaa haddii camalka wax kugu bixinaa allah dartiis ay tahay marka camalkii gudagashay kadib xoogaa ay ku soo gashay warni ama ha lagugu ammaano ama xoogaa qofkan waxaa ku yani qofkan bal ha ku maqlo markaas hadba inta niyadaadu la eg tahay iyo shaygaas adiga kugu yimid inta uu la egyahay ku xihan tahay soo ma garan camalkaago dhan ma wada baaba-aayo laakiin hadba inta niyadaadu la eg tahay alla inta uu qalbigaaga uu kala egyahay unbaa marka ayay ku xihan tahay ayb marka laakiin marka horeba oo aad camalka samaynayso ood ilaahay yani haddii aadan alla dartii u samayninba taa wax aa ka helaysid marka ma laha waa kala duwantaha marka shayga camalka ugu horeyn waxa aa ku bilowdo shayga kugu bixiyey gadaal wixii ka yimid marka haddaa iskala dagaalamto oo allah yani aad iskala dagaalamto ilaahay yani aad magangelyo alla aad weydiisato marka hadda waa waa waa waa lagu dhaafayaan haddii marka niyadaadu ilaahay dartii oo ahaa gadaalna ay wax ka soo galeen intii marka niyadaadu la eg tahay unbaa hadba wax lagugu siinayaan haddaada niyadaada allaba uusan ku jirin markii horena waxba ma helaysa faman kaanad qofkay tahay hijratuhu hijradiisu qofkay ahaatay ilallaahi alle allah subxaana watacaala xaggiisa yani diinkii alle warasuuli ma alle dartii wa rasuulihi iyo rasuulkiisa inuu u gargaaro oo rasuulka maciisa ou noqdo ayb camalka ilaahay unbaa loo sameeya dabcan loola qasdaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam isaga lama caabuda laakiin waxaa weeyaan wa rasuulihi waxaa loo jeedaa qofkii qofkii alle darti u hijrooday iyo taageero oo nebigiisa taageerayo ila hijradu waa taageero ma ogtahay nebiga haddii muslimiintu hadday nebiga madiine ay aadaan oo aadaan oo aadaan oo aadaanay ku bataan xoog bay ku yeelanayaan markaasaa rasuulkii bay jihaadkii la gelayaan oo kala qayb qaadanayaan taasi marka diinta ayay waxay u noqonaysaa saramarin ayay diintii u noqonaysaa marka macnuhu sidaas weeyaan faman kaanat hijratuhu ila llahi warasuulihi qofkay tahay fa hijratuhu kaa hijradiisu ila allaahi allah subxaana wa tacaala xaggiisa ahaatay iyo warasuulihi iyo rasuulkiisa yacni wixii uu niyeystayba alla siinayaa waman kaanat hijratuhu qofkay hijradiisu tahay lidunyaa adduunyo adduunyadaas oo yusiibuhaa uu soo kasbanayo aw imra'atin ama haweeney yankixuhaa uu nikaaxsanayo fa hijratuhu qofkaa hijradiisa ilaa maa haajara ilayhi wixii uu u hijrooday weyaan marka waa la xaqiray soo uma jeedi fa lama dhihin fa hijratuhu ila almar'ati wa ila dunya lama dhihin lama soo celcelinin maxaa yeelay shaniga adduunyada iyo wax weyn ma ah laakiin marka alle iyo rasuulka laga hadlaya laba jeer baa la soo celiyey saasay culummadu ay leeyihiin qofkaa marka hijradiisu marka waa saas culummadu waxay yidhaahdaan xadiidkan sababta uu ku yimid sababu wuruudkiisu wuxuu ahaa nin muhaajir umilqays la dhihi jiray haween uu jeclaa umuqays la yidhaahdo ayaa madiino deganayd markaa iyadabuu rabayay usoo hijrooday laakiin xadiidku ibnu xajar iyo culummadu waxay leeyihiin sababtaa ha jirto oo qiso jirta waa ha ahaato laakiin sababta nebigu uu ku keenay saas ma ahayn saasay leeyihiin xadiidkana marka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen ayb alxadiid الثaanي xadiidka labaad can cumara radia اllahu canhu ayضa qaal baynama naxnu juluusu cinda rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslama data ywm id طalaca calayna rajulu shadiidu bayaadi الثiyaabi shadiidu sawaadi الshacr laa yuraa calayhi أharu الsafar wlaa yacrifuhu mina axad xata jalasa ila اlnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam faasnada rukbatayhi ilaa rukbatayh wawadaca kafayhi calaa fakhidayh waqaala ya muxamed ahbirnii can اlislaam faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam alislaamu an tashhada an laa ilaha ila اllah waana muxamada rasuulu اllah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم xadiidkan isagana cumar bnu khadaab radia allaahu canhu ayaa warinaayo sabab bowna lahaa xadiidkan ibnu cumar uu ku wariyey xadiidka ibnu cumar ayaa aabihiis cumar ka warinaayo sababtuna waxay ahayd niman nin la yidhaha yaxya bnu yacmur iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari ayaa isa soo raacay oo reer basre ahaa markaabay waxay yidhaahdeen asxaabta rasuulka balkaaleya aan weydiinno arrin markaa basre aad uga soo shaac baxday oo in qadarka la inkiro ahayd ayay marka waxay sameeyeen ayay waxay bilaabeen inay markaa wax ka weydiiyaan asxaabta rasuulka ibnu cumar bay arkeen marka radia allaahu canhu marka ayaa dhinacyaday ka kala galeen yaxya ibnu yacmur yacmur ayaa hadalkii marka qaatay markaasuu wuxuu yidhi inna min qibalina naasan yataqafaruuna alcilma wayazcumuuna an laa qadar wa ana alamra unuf annaga xaggeenna waxaa ka soo baxay basra dad cilmiga raacaayo oo dad waxbaranayo iska dhigaayo haddana maca daalika waxay sheeganayaan qadar inuusan jirin arrin kastaana inay hadda cusub tahay oon horeba loo qorinba wax hore loo qoraba inaanay jirin marka arrintaasaa marka jirto ayay dhaheen markaasuu ibnu cumar waxa uu yidhi kuwaa haddaad aragto u sheeg inaan beri ka ahay aniguna ay beri iga yihiin waxaanad u sheegtaa buu yidhi hadday bixiyaan buurta uxud oo dahab ah inaan waxba laga aqbalaynin xataa yuuminuu bilqadar ilaa ay qadarka ay rumeeyaan markaasuu wuxuu yidhi xadaanaa cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu kadib ayaa marka uu xadiidkan sheegay xadiidka dheer marka wuxuu usoo kaxeeyey watu'mina bilqadaridaas ayuu usoo kaxeeyey inuu u daliishado laakiin xadiidka culum badan baa ku jirta maxaa yeele diintii dhammayd baa lagu kulmiyey ahamiyadda xadiidkan waxaa ka mid ah in xadiidkan uu yahay diinta arkaanteeda in lagu wada sheegay diinta arkaanteeda marka waa alislaam waaliimaan waalixsaan saddexdaas weeyaan saddexdiina xadiidka baa lagu sheegay maxaa yeele nebiga sala allahu calayh ali wasalam markii uu u sheegayey ninkaan ma taqaanaan markaasay dheen alla rasuulkiisaa nooga aqoon badan markaasuu wuxuu yidhi waa jibriil ataakum yucallimukum diinakum jibriil waa idin yimid wuxuuna idinkugu yimid inuu diintiinna idin baro diinta marka uuna baraayana maxay ahayd islaamkii iimaanka iyo ixsaanka marka xadiidkan xadiid aad iyo aad u qiimo badan weeyaan xadiidka inta aanan marka macnihiisa u gelin iimaan iyo islaam farqiga udhaxeeya waa maxay farqiga udhaxeeya waa kala caamsan yihiin midkood waa caam midna waa khaas islaamku waa caam marka loo fiiriyo dadkiisa dadkiisa marka loo fiiriyo islaamku waa caam islaamkaa badan iimaanka marka dadka laga fiiriyo waa khaas isagu sababtoo ah waxaa weeyaan dad badan oo aan mu'miniin xaqiiqa ahaan lagu aan yacni kaami mu'miniin mu'min qofka marka la leeyahay yani waa xaqiiqatliimaan baa laga wada helay waa macnaheeda dad badan marka waxaa jiro muslimiin ah laakiin aan muminiin mu'miniin aan ahayn ayaa jiro laakiin ma jiri karo qof mu'min ah oon muslim ahayn ma jiri karo soo ma garan ayb marka iimaanka islaamka waxaa marka la dhihi karaa hadday labadoodu kala tagaan haddii labadoodu ay wada joogaan meel sida hadda xadiidkan oo kale islaamku wuxuu ku dhacayaa acmaasha muuqatae daahirka ah sida salaada soonka sakada iyo xajka iyo iimaankuna markaa wuxuu ku dhacayaa alacmaalu albaaina acmaasha quluubta oo gudaha ku jirta sida an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ilaa aakhirihi ayuu ku dhacayaa soo ma garan haddii laakiin labadooda mid ka mida la sheego ka kalena uu meesha ka maqan yahay maxaa marka uu ku dhacayaa haddii midkood la sheego ka kalena uu maqan yahay kan maqan midka jooga macnihiisa uu ku guda jiraa labaduba halkan baa labadaba isku wada qaatay macaanidii nacam maalan islaamkii keliyaa la sheegay iimaankii iyo macnihii islaamkaba islaamku ku wada jiraa iimaankii keliyaa la sheegay islaamkii iyo iimaankiiba iimaanka uu markaa ku wada jiraa ku guda jiraa wahaakadaa haddii laakiin labadooda la wada sheego waa kale markaa macnuhooda waa kala duwanaanaya ida ijtamacaa hadday kulmaan iftaraqaa waa kala tegayaan laba macnay kala yeelanayaan waida iftaraqaa hadday hadday kala tagaan oo hal mid midkood leh oo meel joogo ka kalena aanu joogin ijtamacaa macnahooda waa isku soo ururaya marka waa isku imaanaya ayb halkan marka maadaama ay wada joogaan laba macaani bay kala qaateen marka nacam sidaa u ogow ayb inkastoo culamada qaar iimaanka islaamka waa isku mid ay leeyihiin sida imaam ulmarwasi oo kale iyo bukhaari iyo sida laga dheehan kara iyo haddana laakiin inay kala macno duwan yihiin baa raajixa saasayna culimmadu u badan yihiin ayb marka xadiidkan marka iimaanka islaamkaasaa lagu sheegay labadooda waxaa ka sii khaasan marka oo ka sii yani waxaysan alixsaan maxaa ixsaanka waxaa la yihahdaa an tacbud allaha kaanaka taraah waa darajada ixsaanku waa ka weyn tahay darajada iimaanka sida darajada iimaanka sida darajada iimaanka ay uga weyn tahay darajatulislaam iimaankuna marka keligiis la qeexayo waxaa weeyaan dabcan maashii daahirka iyo baatinka waa soo gelaysaa oo marka iimaanka la qeexayo waxaa la yidhaahdaa qowlun billisaan waictiqaadun bilqalbi wa camalun biljawaarix jawaarixdoo laga camal falo xubnaha qowl wax lagu dhawaaqo tawxiidkii iyo wixii kale iyo quluubtii oo alla ictiqaad acmaal lquluub intaaba marka waxaa weeyaan ama qowlan wa camal haddaa tiraana saddexdaa unbay u kala noqonaysaa iimaanku waa ziyaadaa waa nuqsaamaa daacaduu ku ziyaadaa wuxuu ku nuqsaamaa macsida waxyaabaha iimaanka uu ku ziyaado waxaa ka mida macrifada alla subxaana wa tacaala barashada alla la barto tasdiiqa ku kordho acmaasha la sameeyo ha noqoto midda qalbiga midda jawaarixda waa ku ziyaada iimaanka macaasidana waa ku nuqsaamaa liqowlihi tacaala allah inuu iimaanka ziyaadana aayaad badan baa u daliila inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan wacalaa rabbihim yatawakkaluun liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim waladiina اhtadow zaadahum hudaa waaataahum taqwaahum waa fara badantaha marka nuqsaanuliimaanna waxaa ku tusaayo in nebiga sal alla ly slam uu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan qofkii munkar arko ee awoodo inuu gacanta ku zuuliyo ha ku zuuliya haddaanu awoodin afka haddaanu awoodin qalbiga ha ka naco kaas ayaa ugu iimaan tabaryar kaasaa ugu taag daran iimaanka xaggiisa marka haddii iimaan taag daran la sheegay iimaan taag leh waa inuu jiro marka soma garan marka imaamku waana nuqsaamaa waana ziyaada can cumara radia allaahu canhu waxaa laga wariyey aydan noqode qaala waxa uu yidhi baynamaa xilli naxnu anagu juluusun kuwa fadhiya aan nahay cinda rasuulillaahi rasuulka alla agtiisa sala allahu calayh waali wasalam daata yowmin maalin id dalaca waxaa soo baxa calaynaa annaga korkeenna rajulun nin baa nagu soo baxay ninkaas oo shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisa caddaantiisu ay aad u daran tahay shadiidu sawaadi shacri tintiisa madowgeeduna ay aad u daran tahay laa yuraa calayhi aan laga arkaynin isaga korkiisa aharu safari raadka safarka raadkiisa wax raad safara aan laga arkaynin walaa yacrifuhu aanuna garanaynin minaa annaga axadun axad annaga naga midana aanu garanaynin xataa jalasa ila nabiyi sala allahu calayh ali wasalam ilaa uu nebiga xaggiisa kala fariistay ayb uu ka fariistay marka waxaa laga qaadanaya halkan marka maadaama ninkan uu jibriil yahay sidaan ogaan doonno jibriil hay-ada uu ku yimid hay-ad aad u wanaagsan waa marka dhar cadcad timo madow marka dharka cadcad inuu sunno yaada axaadiis badan baaba tilmaantay oo nebiga sal lla ly slam dharkiina kuwa cadcad labista meydkiinana ku kafaniya marka cadaanku isagu dharka cadaanka waa fadaa'il baa kusoo aroortay labisashadiisa ayb laa yuraa calayhi aharu safar marka saxaabiga xadiidka marka uu ka hadlaya cumar wuxuu leeyahay wax safar araadkiisa male ninka kama muuqato diif iyo waxba kama muuqdaan qof annaga naga midana ma garanayo bimacnaa wuxuu ka wadaa ninkan caadi ma ah marka maxaa yeeley haddii aanu safar ka imaanin waa in annaga qof nagamida ou gartaa waayo magaalada hadduu degan yahay soo maa haddii marka magaaladu aanu deganaynna waa inuu safar ku yimaadaa raadkii safarkaa ka muuqan lahaa halkan marka culimmada waxaa laga qaadanayaa bay dhaheen qaraa-in in wax lagu xukumi karo qaraa-in qaraa-inta waxaa la yidhaahdaa waxa qofka kaaga muuqdo in waxaa wax lagu dhisi karo ayb qofkii jaa cumar waxaa u muuqatay caadi inuusan ahayn qofkan ayb xataa jalasa ila nabiyi sala allahu calayh waali wasalam ilaa uu nabiga kaglaxaggiisa usoo fadhiistay sal alla ly slam faasnada rukbatayhi labadiisa jilbood ayuu cusjiyey ilaa rukbatayhi nebiga labadiisa jilbood isaga labadiisa jilbood ayaa nebiga labadiisa jilbood buu cusjiyey saa uu ugu tiiriyey wa wadaca kafayhi labadiisa calaacaloodna wuxuu saaray calaa fakhidayhi labadiisa bowdi bowdood korkooda marka labadan bowdoodma waxaa loo jeedaa nebiga bowda damiirkan dambema wuxuu u laabanayaa gacmihiisii ayuu nebiga gacmihiisii saaray ba bowdadiisii saaray mise waxaa loo jeedaa gami gacmihiisii isagaa bowdada iska saaray oo sidaa miyuu yidhi marka labadaas macno waa suurtagal bay ku tahay laakiin waxaa daahira in tiisa loo jeeda isagii baa intuu labada jilbihiisii uu nebiga labadiisii jilbood ku tiiriyey gacmihiisiina halkaa buu saartay halkaas buu saartay yacni cilmi iyo wax qaadashoo diyaar u yahay halkaa marka waxaa laga qaadanayaa habka habfadhiga cilmiga loo fariisto inay sidaa ugu wanaag badan tahay maa qofka inta taas toos looga yacnii hortiisa la fadhiisto la jilba jabsado oo dabadeed marka qofku diyaar u noqdo inuu wax dhegaysto oo ay ka tahay yani dhab ay ka tahay wax dhegaysiga ee qalbigiisiiyo iska maqan iyo wax lamida inuu wax dhegaysto aanay ahayn wa qaala waxau yidhi yaa muxamedu muxamedu ahbirnii bal ii sheeg can ilislaami islaamka ii sheeg faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi alislaamu islaamka an tashhada an laa ilaaha ila allah waa inaad ka marqaati kacdid marqaati baa laga cabirayaa towxiidka waa laga marqaati kacayaa sababtoo ah shayga laga marqaati kaca waa waxaad taqaano oo ah hubto wa wax kale ile lagama marqaati kacay mowtaha towxiidkii marka waxaa lagaa rabaa inuu noqdo wax aad macnihiisa taqaano isla markaana kuu huban oo agtaada yacni mutaxaqiq mutaxaqiqka ah ayb marka wuxuu leeyahay an tashhada alislaamu islaamka an tashhada an laa ilaaha ila allah waa inaad ka marqaati kacdaan macbuud xaq lagu caabudo inuunan jirin allah mooyaane macnaha laa ilaha illa huna waa sidaas macbuud wax la caabudo oo cibaadadoodu ay dhab tahay ma jiro allah mooyaane sidaas way macnaheeda ilaah ma jira ilaahay maahane ma aha macnaheeda ilaah waa jira aaliho kale waa jiraan laakiin aalihadaas waxaa weeyaan gar miyaa lagu caabudaa xaq maa lagu caabudaa waa maya marka inaad tiraa an tashhada an laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda macbuud ma jiro kula caabudaa xaqun oo dhab ah ama laa macbuuda kula caabudaa bixaqin lagu caabudaa ma jiro ila allah allah mooyaane wa ana muxamadan marka ilaahna ilaah marka la yidhaahdana waxaa weeyaan waa ficaal bimacnaa marka ma'luuh weeyaan ma'luuh ay macbuud mid la caabudo weyaan oo la weyneeyo la tacdiimiyo wa ana muxamadan muxamedna rasuulullaahi inuu yahay rasuulkii alle inuu ergeygii alle uu soo diray ee alle xaggiisa ka socday ee dadka si uu marka bashariyada u gaarsiiyo dadku si uu usoo gaarsiiyo risaalada si uu usoo gaarsiiyo waxa alla uu dadka ka raba inuu baro ee uu u sheego marka muxamedun rasuulullah aad bay muhim u tahay qofka inuu qiro risaalada nebiga sal ly slam haddaanu qirinna islaamnimadiisi maba sugnaanaysa islaamnimadiisii ma jirayso ma sugnaanayso ayb risaalada rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii uu qirana qofka waxaa ka laasimayo allah subxaana wa tacaala inuu qirsan yahay qofka maxaa yeele haddaad rasuulkii risaaladiisii qirto ciddii soo dirtayna waa inaadwaa inaad qirtaa bay noqonaysaa taasaa ka laaimayswa tuqiima walidaalika laakiin hadduu qofku way dhici kartaa hal macbuud inuu aaminsan yahay macbuudka dhabtaa la caabudo keliya inuu aaminsan yahay allah way dhici kartaa rasuulkiina aanu risaalo u ogolayn kaasoo kale marka muxuu noqonayaa muslim ma aha marka inaad adiga laa ilaaha illa allahu dhahdo ka laazimi mayso muxamedun rasuulullah saasay culimmadu leeyihin laakiin muxamedun rasuulullah marka aa leedahay in allah aa cibaado ku gooni yeelaysana waa ka muuqan kartaa meeshaas ayb marka shahaadateynku waa laakiin waa in labadaa laysla dhahoba wa tuqiima asalaata salaadda aad toosi sidoo aa oogtid salaadda inaad toosi sidoo habkii nebiga u tukan jira aa ula timaado sidaasay salaadda ku toosaysaa wa tu'tiya azakaata zakada inaad siiso oo aad sakadii dhiibtid oo aad bixisid ayb wa tasuuma ramadaana ramadaan aad soonto ayb zakadiina marka waxaa weeyaan de qadar bay leedahay xoolo hab loo bixiyay leedahay axkaam bay leedahay sidii nebiga u sakeyn jiray ama uu u amray in loo sakeeyo iyo ciddii sharcigu tilmaamay in la siiyo inaad sakadaadii sidaa yeeshid wa tasuuma ramadaana ramadaan inaad soonto sanadkiiba waa bil bisha shacbaan iyo waxay udhexaysaa shawaal bisha udhexaysa weeyaan ee ramadaan la yidhaahdo qofku marka inuu taana uu le uu soomo wa taxuja albeyta beytka gurigii inaad u qasado ood aadid a kacbadii in istidacta haddaa awoodid ileyhi xaggiisa sabiilan jid aa ku awoodid waxaa weyn dad awood u leedahay sanad cumrigaagaba hal mar buu kugu waajibayaa ayb qaala waxau yidhi sadaqta run baad sheegtay cumar baa marka hadalkii wado wuxuu yidhi facajibnaa lahu waanu la yaabnay ninkaasi yas'aluhu waa su'aalayaa wayusadiquhu haddana waa u rumaynayaa la yaab haddana wuu su-aalayaa haddana waa waa u rumaynayaa waan la yaabnayo qaala waxau yidhi faahbirnii bal ii sheeg cani liimaani iimaanka wax igaga sheeg qaala waxau yidhi an tu'mina billaah iimaanku waa inaad alla rumayso subxaana wa tacaala jiritaanka alle inaad rumayso waa inaa alla rubuubiyadiisa inaad rumayso uluuhiyada alle inaad rumayso magacyadiisa tilmaamihiisa wan wanaagsan inaad rumayso sidaa weya marka maxaan ka wadnaa alla jiritaankiisa horta inaad rumayso markaad jiritaanka alla rumayso haddana waa inaad rumayso alla subxaana wa tacaala koonkan adduunyadan iyo waxa ku dhex jiro dhan inuu isagu leeyahay inuu isaga abuuray inuu isaga maamulo inaad rumayso haddaa u rumayso koonkan duul kale oo ku tasarufo oo maamulo inay jiraan oo yacnii roobka iyagu keeno oo dadka jirisiiyo oo yacnii ilma owlaadda iyaga ay bixiyaan iyo haddaa waxaa rumaysan tahay hadda waxaa weeyaan waa waa kaa khaldan tahay an tu'mina billaahi ma haysa alla ma rumayna waxaa kaloo alla u rumaynaysa haddana markaad tidhaahdid alla asaa i arsuqay asaa i abuuray asaa iska kay leh isaga ayaa imaamulo haddaad tidhi waxaa u baahan tahay haddana inaad u rumayso keligiis in la caabudana cibaadada inuu isaga keliya leeyahayna waa inaad rumaysaa waa uluuhiyadii waay wax kale maaha uluuhiyadii taa weeyaan adiga haddaba qasadkaaga cibaado cid kale ha siinin aan alla ahayn subxaanahu wa tacaala qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wamaatii lilahi rabbi alcaalamiin dhammaanna waa soo wadagelayaan nooc kastoo cibaado ah wax kastoo cibaado ah ha noqoto cibaadaadka qalbiga laga sameeya sida khushuuca cabsida rajada waxyaabahaas ha noqdaan alla tala saarashada cibaado jirka laga sameeya ha noqoto sida dawaafkii iyo iyo salaaddii iyo jihaadkii ha noqoto cibaado afka laga dhaho qur-aan akhriskii iyo waxyaabihii la xiriira ha noqdo dhammaan ilaahay unbaa ula qasdaysa keligii subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala ayb taas marka waxaa weeyaan iyada haddana waxaa lagaa rabaa in maxaa alla ku garanaya adiga alla rumeey baa lagu yidhi alla subxaana wa tacaala rumeey maxaa ku rumaynaysa alla waa inaad taqaan soo maaha iimaanku ilaa waxaa u asala yacni macrifa maxaa alla lagu aqoonsadaa marka waxaa lagu aqoonsadaa magacyadiisa iyo tilmaamihiisa wanaagsan markaad magacyada alle iyo tilmaamaha alla barato inaad ka cabsatood caabudid waa ku sahlanaanaysa haddii ilaahay towfiiqda ku waafajina walidaalika wuxuu yidhi nabiga sala allahu alayh waali wasalama inii la aclamukum billahi waakhshaakum lahu anugu waxaan ah kan idinkugu alla aqoon badan kan idinkugu alla ka cabsi badanna waa ah marka maadaama uu alle subxaana wa tacaala cilmi u leeyahay muxuu alle ku yaqaanaa magacyada iyo tilmaamaha wan wanaagsan taasaa waxay keentay marka in uu yahay taasaa marka waxay sababtay inuu dadka ugu taqoo bato marka soo ma garanin marka an tu'mina billaahi waxaa soo gelaya marka inaa alla jiritaankiisa rumayso in isagu uu adduunyada maamulo wax arsuqo inuu adduunyada maamulo iyo inuu adduunyada isaga leeyahay iyo inuu sidoo kale abuuray oo axadka adduunkan abuuray inuu isaga yahay intaas keliya marka ilaahay laguma rumeeyo oo laguma muslimo intaa keliya laguma rumeeyo alla subxaana wa tacaala oo laguma muslimo intaas oo waxaa u baahan tahay waa maxay waxaa u baahan tahay marka inaad cibaadada isaga u gaari yeeshay maxaa yale mushrikiin alcarabba intaa waa yaqaaneen waana rumaysnaayeen qul man yarzuqukum min aلsamaaءi wاlardi am man ymliku الsamca wاlabsaara wman yukhriju اlxaya min almayiti wayukhriju اlmayiita min alxayi waman yudabiru اlأmra fasayaquuluuna allah allay ku dhahayaan intaa adaa weydiisa faqul afalaa tattaquun wahaakada marka soo ma garani waxyaabahaas marka waxaa lagaa rabaa haddaad rumayso inaad dhankan kalena aad usoo jeesatid naam oo magacyada iyo tilmaamaha allana isaga ku gooniyeeshay tilmaantiisa aadan makhluuq ku shabihin isla markaana aa isla markaana aadan tilmaan alle oo isku tilmaamayna inaadan diidin oo aadan dafirin an tu'mina billaahi marka waa inahaasoo dhan baa soo gelaya marka ayb wmalaaika an tumina bilaahina alla rumayso wamalaa'ikatihi aad rumayso malaa'igta alla subxaanah watacala inaad rumaysid duuduub ahaan gaar ahaan haddana kuwa jibriil iyo mikaa'iil iyo kale israafiil iyo la sheegay oo shaqooyinkooda gaarka la kala tilmaamay weliba inaa iyaguna aad rumayso malaa'igta marka waxaad ku rumaynaysaa makhluuq alla abuuray waa addoommo ilaahay wa qaaluu ittakhada araxmaanu walada subxaanahu bal cibaadu mukramuun waa addoommo la maamuusoo la karaamay marka ka rumayn maysid inay gabdho alle yihiin walciyaadu billaah sida mushrikiinta oo kale in aysan makhluuq ahayn oo wax kale yihiinna ma rumaynaysid malaa'igtu waa makhluuq laakiin alla ma caasiyaan wuxuu alla faray sameeyaan wax ma cunaan wax ma cabbaan shaawo bani aadan ma laha waa waa khalqi oo alla subxaana watacaala oo abuuraya oo aan alla caasinin wa kutubihi alla subxaana watacaala kutubtiisa inaad rumayso kutubtana si duuduub ayaa u rumaynaysaa gaar ahaanna qur-aanka iyo towraad iyo injiil iyo zabuur haddana gaar ahaan qur-aanku waa inaad rumayso inuu nasakhay kutubtii hore dhan oo maanta yacni kitaab taxriifka nabad galay oo aan qur-aanka ahaynoo koonkan yaallo inaanu jirin taas marka in aad rumayso ayaa lagaa rabaa wa rusulihi inaad rumayso alla rusushiisa inaad rumayso jumlatan wa tafsiilan duuduub ahaan iyo si gaar ahaaneed kuwa qur-aanka gaar ahaan uu tilmaamay oo nebi moxamedna ugu dambeeyey sala allahu calayh ali wasalama rasuul isaga ka dambeeyeyna inaanu jirin taa marka inaad ogaato naam ayb walyowmi alaakhir iyo maalinta aakhira iimaanka maalinta aakhira marka wax badan baa ku jiro casharkan halkan ayaanu ku ekaynaynaa insha allahu tacaala hada billahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam